magaalada burca ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay jaamacadda goolis ee magaalada burco waxaa kasoo qayb galay munaasabada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin dhakhaatiir iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda goolis faraceeda magaalada burco cabdixakiin maxamed cabdulle ayaa ka waramaya tirada ardayda ka qalinjibisay jaamacadda goolis maanta waa maalin weyn oo ay jaamacadda goolis burco ka qalin jibinayaan ardaydii ugu tirada badnayd ee intii ay jirtay ka qalin jibisay oo dhan shan boqol iyo shan iyo toban arday in maanta aannu soo gaadhno sannadkii afariyo tobnaad iyadoo ay tahay qalinjibintii koob iyo tobnaad ee gobolka ay ku qabato jaamacadda goolis ardayda qalinjabinaysa maanta waxaad xaqiijiseen guul ka mida guulihii aad usu tabcayseen waxaad muujiseen dadaalkiinnii aad muddada dheer u soo dadaalayseen inaad gaadheen guul taariikhiya qaar ka mida waalidiintii mas-uuliyiintii iyo martisharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran u jeediyey ardayda ka qalinjibisay jaamacadda goolis waxaa lagaga baahan yahay inaad noqoto safiir ha sugin xukuumad ha sugin gobernors ha sugin waalid dambe adaa lagaga baahan yahay inaad xarigii ama doonidii aad kaxayso dadaal badan baad dalka geliseen tacab badan baa ubadka geliseen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa in ilaahay tacabkaa uu xasiliyo hay sudhannina waxbarashadii waa dhammaysteen oo waa ka hadh u dhigteene faa'iidaynteedii iyo fidinteedii iyo ayaa laydinka rabaayoo laydinka doonayaa marxalad baa ka soo gudubteen marxalado badan oo kalena waa idiin hadheen waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo baan leeyahay ardayda marka hore oo aqoontii aad barateenna aa ku anfacdaan gobolkeennan tog dheer iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan dhammaanba marba meel baa la marayaa maanta marxaladkii aynu maraynay sanad ka hor iyo taynu maanta maraynaa waa kala duwaye
gordaga ahaan waadnu jecelnahay inaannu garab qabanno oo idin garab istaagno macallimiinta si gaara baan ugu mahadnaqaya iyo maamulka jaamacadda sharafkaa ka muuqda ilaahay baa idinla qabtay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda golis ee guddoomiye cabdixakiin ugu horreeyo jaamicaddan la yidhaahdo golis hayaan dheer bay soo martay sidii looga midho dhalin lahaa ardayda ka qalinjibisay jaamacadda goolis ee magaalada burca ayaa dufcaddii kooyi tobanaad ee ka baxday jaamacadda